waxaan ka mid ahay dadkii maaragtay maanta musiibada ay meeshan ka qabsatay meeshan suuq mugdi dad fara badan oo noocba nooc eh ayaa ku nool waxaa waaye waa hab Garissa Garissa County as a whole suuqeeda waaye meeshan ayada wax hadda maanta eh, ma bilaabanin dabkan lix jeer oo kale uu gubtay intaa uu gubanaya aniga hataa waan gubtay ka mid unbaa intaa dadka ka gubanaya waxaa waaye maanta waxaa dhacday masiibo qaran dad gargaar u baahan yaa maanta meeshan ku jira dadka wuu kala daran yahay dad waxaa jira boqolka shillee meeshan uu ka helo uu carruurta ku biiso agoon iyo dad aan maaragtay maamooyin aan maarag qabin rag aan qabin masaakiin oo agoomma a lagu koriyaa meeshan suuqan ilaa waxaa laga waxaa laga ilaa mandheera iyo wajeer iyo kuddi yaa meeshan wax looga qaadaa marka waxaa waaye waa county government hub business hub waa marka waxaan apil garayni een, county government iyo national government dadka dhibka gaara meeshan in sida ugu dhaqsi badan maanta la soo gaaro
wixii aan noo yaallay oo hanti ahaana waa naga gubatay markii koowaadna ma aha markii labaadna ma aha markii saddexaadna ma aha markii tobnaadna ma aha oo suuqan aan ku, aan ku gubanay oo hantidana ay ku baaba'day markaan soo yara kabanno xoogaa isku hagaagsanabo dabka waa imaadaa marka waxaa weeye ewel shan sanaan ku guban jirnay hadda waa soo horumareen marka waxaa weeye suuqan waa suuqa keliya magaaladan ay leedahay intan leeg magaaladan intan leeg oo dhowrka milyan oo qof ay ku leedahay suuqa ay ku nooshahay suuqan keliya suuq ah dadka waxay ka xamaashaan oo nolol maalmoodkeeda ay ka raadsadaan waa suuqan keliya suuqanna waxaa weeye ewel shantii sanuu mar guban jiray haddana wuu soo hormaray waa arkaysaan marka suuqan walaalayaal ee, waa lagu baaba'ay lagamana maarmo dadkii masaakiinta ahaa dadkii danyarta ahaa dadkii xamaalatada ahaa meel kale ay ka xamaashaan ma laha oo suuqan aan ka hayn meesha aan taaganahay anaa iskala gubatay meesha mayeeba anaa u lahaay ilaahay ku sokow wakhti badanna waan ku soo gubanne intii soo gubanayso suuquddi waan ku jiray aniga qof xanuunsadaan noqtay istaalaan ku jiray meesha gubatad han soo istaagay wakaasoo maxay ahayd meesha dhibaato badanaa ka dhacda magaaladii waa la caawin waayey maskiin way ku gubate maxay haysatoo ma leh kii kira deganaay iyo kii ilmo ku biilanaay iyo maxay ahayd kii nolol kale haysanin meeshu waan ku baabannay maxay ahayd dowladdii oo walaalaheen ahaayeen aan soo doolanaynay wakhti badan aan soo doolanayne gafanihii ee imbiigii ee konsolkii wax la caabiya ma leh wax maxay ahayd noo keena dabdamis ma leh wax cabitaan kale noo keena ma leh aad baan meesha ugu jabne meesha aad baan ugu rafaadne waxaan ku laabanayna maanta aan ku dhisan karnona ma laho dad maskiin baan nahay waxaan rabnaa in nala soo gargaaro noola soo ciidmo dowladdaan doolanayna ee maxay ahayd maanta haddaan caawinaan aan ka waayno maxay ahayd magaalada gaaris qaxootiyaanka noqon waan iskaga baxayn qaxootiga aan ku biiraynaa